halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idiinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan waxaana horay u sii soconayaa waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxay dhex marka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawi horay idiinku sii wadaynaa warqaddii reer galatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul boolos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ah ee deegaankaas waxaana warqaddu ay gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsimada kiniisaddii reer galatiya
maryamoo bigraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisir yahay iyadoo rag mokay malaa'ig salanto markaasay gurowdo mucjisir yahay arkuu yuusuf arkuu kama luumayo markaasay caddeeyeen mucjise yahay digdii masiixa maqaawiir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjise yahay maryaamo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjise yahay boqorkii maqlay baa urugoodayo micnuhu la yaabo mucjise yahay maryaamo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjise yahay goraadii loo arko digii dhasho misbaanka lamoodu mucjise yahay maryaamo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjise yahay maqaawiirtii markay mudnaantii arkeen meel kalay mareen oo mucjise yahay maryaamo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjise yahay arrimay riciba malaa'igu sheegto markaasay markiina ugu dambeysay waxay inoo joogtay faalladii aayadda afraad ee warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer galaatiya cutubkeeda koowaad waxaanan aragnay in ciise masiix inoogu sheegay waxaanan aragnay inuu inoogu sheegay in ciise masiix nafsaddiisii uu u bixiyey dembiyadeenna waxaanan garannay wixii ciise masiix sameeyey inaanay wax yar ahayn laakiin ay tahay aasaaska badbaadada uunka waxaa haddaba innaga oo dhaniba aynu arkaynaa inaan laga daalaynin kuna noqoshada hodantinimada baaxadda macaaniga guud ee aayadda afraad waxaad kaloo ogaataa in samata bixintiisu ay waafaqsanayd doonista ilaaha aabbaheenna ah ilaah wuu ina bixin karaa saaxiib doonista ilaahna waa taa oo markii uu ina badbaadiyena maahan inaan dunuubteennii ku sii noolanno ama soconno taasina way ahmiyad ballaaran tahay ilaah wuu ina badbaadin karaa oo welibana waxa uu doonayaa in uu ina badbaadiyo wuu ina samata bixin doonaa wuxuuna inagu samata bixin doonaa qorsho waafaqsan doonistiisa waayo waa doonista ilaah in adiga lagu badbaadiyo saaxiib markaasina aayaddaasi waa mid xusuus mudan oo yididiilo iyo rajo wacaniba ay ku laran tahay miyaanay ahayn haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa warqaddii rasuul booloosu qoray dadka reer galaatiya cutubka koowaad aayadda shanaad baalka saddex boqol sagaaliyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan isagaa ammaanta le weligiis iyo weligiis aamiin maba dheera aayaddu marka uu halkan joogo ayaa bawlos yaraha kanaya oo ilaah ammaanaya waxaa markaa aan rumaysanahay in innaguna aynu sidaa oo kala yeelno waa inaan laabta garaacno oo had iyo jeer xaalad waliba ee aynu ku jirno aan ilaah ku ammaannaa miyaad haddaba magaca rabbiga ammaantay subaxan markii aad soo kacday miyaadse uga mahad celisay subaxdan wanaagsan ee uu ku siiyey ama uu ku awoodsiiyey inaad soo gaarto waxaa markaa laga yaabaa inaad tidhaahdo hawadu maanta way qabowdahay oo xalay waa raxmadii da'day ha yeeshee miyaad ilaah kaga mahad celisay raxmadda miyaad magaciisa ku ammaantay in aad soo gaartay maalintaa wacan xitaa haddii xanuunku hayo laakiin aanu ku soo ridin ilaaha kuu kasay inaad ayaama sii noolaato waa inaad u mahad celisaa maalin waliba ee aad soo gaarto oo aad tidhaahdo ilaahow mahadda waxaan markaa u baahan nahay inaan had iyo goorba ilaah ammaanno waxaan had iyo goorba doonayaa in ilaaha badbaadiyaheenna ahi lahaado ammaanta dooni maayo inaan ka gaabiyo ammaanta ilaah aniga oo dareenkayga u weecinaya heesaha iyo gabayada fanka iyo suugaanta kuwaasoo nacayb uu ka buuxo kuwa sida badan waxaa looga soo horjeedaa ilaah waayo ilaah dooni maayo in dadka dhexdiisa fadqalalle laga abuuro waa inaan wax waliba u hibaynaa haddaba ilaah iyo masiixiisa waayo masiixu wuxuu inoogu yimi jir ahaan isaga oo weliba ah wiilka ilaah isagu waxa uu galay booskeenna oo allabari ahaan buu isku bixiyey markaana waa inaan ammaanaa sidii bawlos bayeelay markaasoo uu lahaa isagaa ammaanta leh weligii iyo weligiiba aamiin waana in ay socotaa ilaa iyo weligeedba ammaanta ilaah waxaana intaa ku soo dhammaanaya haddaba salaantii bawlos oo inkastoo hadallo caaqibo leh ay ka dhex muuqanayaan salaanta haddaba waa khasab inaan qiranno in salaantaasu ay qaboobayd taasoo welibana aan ku socon qof la garanayo iyadoo weliba ka timi rasuul bawlos waxaa iminkana bilaabanaya khudbad diiran iyadoo uu rasuul bawlos sheegayo ujeeddada warqadda loo soo qoray waxaa soo dhammaanaya sidii qaboobayd ee uu markii hore hadalka ku bilaabay wuxuuna markan u hadlayaa si adag bilxaqiiqa reer galaatiya si kharaar buu ula hadlayaa su-aashuse waxa ay tahay maxaa keenay in bawlos ula hadlo dadka si adag waxaa taa keenay in ay jireen kuwo kharibayay fariinta injiilka bawlosna naftiisa ayaa uu u horayaa in uu injiilka daafaco aawadeed haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer galaatiya cutubka koowaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan waxaan la yaabsanahay dhaqsiyaha aad uga dhaqaaqaysaan kii nimcada masiixa idinku yeedhay oo aad u leexanaysaan injiilka leh waxaa haddaba jira laba aragti oo ku aadan injiilka waxaana loo isticmaali karaa laba siyaabood kow hubaasha injiilka labo iyo fasiraadda xaqiiqooyinka injiilka haddaba xaqiiqooyinka injiilka waxaa weeye dhimashadii aaskii iyo sarakiciddii ciise masiix bawlosna waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka shan iyo tobnaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan waayo markii ugu horreysay waxaan idiin dhiibay waxaan aniguba helay oo waxa weeye masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida qorniinku leeyahay waa la aasay isaga oo maalintii saddexaad ayaa la sara kiciyey sida qorniinku leeyahay haddaba xaqiiqooyinkaasi waa kuwo taariikh ahaaneed ee injiilku leeyahay kuwaasoo aan la beddeli karin haddaba waxaan idinku leeyahay injiilka laguma wacdiyin ilaa xaqiiqooyinkaa la sheego mooyaane haddaba hubaasha labaad ee injiilka ayaa waxa ay tahay fasiraadda xaqiiqooyinka injiilka waxaana turjumadu noqonaysaa in injiilka rumaysad lagu qaabilo laakiin aan la raacin wax camala haatan warqaddan rasuul boolos u qorayo masiixiyiintii reer galatiya ayaa waxa ay khusaysaa ama ay ku saabsan tahay uun in si hagaagsan loogu fasiro reer galaatiya xaqiiqooyinka injiilka yuhuuddu waxa ay daba socdeen bawlos markii uu warka gaarsiinayey quruumaha oo waxa ay la socdeen xitaa markii uu soo gaaray galatiya haddaba yuhuuddu waxba kama sheegin ama kama odhan xaqiiqooyinka injiilka waxaana ugu wacnaa in markii masiixu samada aadayey ay halkaa joogeen in ka badan shan boqol oo qofood markaana way dhib badan tahay in la diido dhimashada sarakicidda iyo sama-aadista masiixa waxa ay la imanayaan qaab iyo xirfado ka duwan kuwii hore waxaana ay daba socdeen bawlos meel waliba oo uu tagaba waxaa markaa sida abaarta ay soo gelayaan magaalada waxaana ay la hadlayaan dadka reer galatiya oo waxa ay ku leeyihiin walaalkan bawlos halkan ma yimid markaasi sida abaarta reer galatiya odhanayaan haa wuu inoo yimid wuxuuna inala qaybsaday injiilka inana waynu aqbalnay waxaanan garanaynaa haatan masiixu inuu yahay badbaadiyaheenna oo waxaanu ka mid nahay ururka masiixiyiinta markaasaa yuhuuddii waxaay ku leeyihiin way habboon tahay waxa aad samayseen oo waxa uu idiin sheegay bawlos waa run laakiin faallo dheer idinma siinin miyuu idiin sheegay inaad dhowrtaan sharcigii muuse waxa cad bay odhanayaan inuusan taa idiin sheegin markaana waxay ahayd inuu idiin sheego taa waa dhab in aad ku kalsoonaataan masiixa laakiin welibana waa inaad raacdaan sharcigii muuse haddii kale laydin badbaadin maayo haddaba bidcadii ugu horreysay waxa ay rumaysnaayeen in masiixa iyo sharcigu ay wada socdaan oo ilaa iyo maanta way joogaan kuwa waxa ay injiilka nimcada raacinayaan wax kale waana kuwo ku xidhan waxa ay samaynayaan laakiin aan ku tiirsanayn rumaysadkooda waxaana ay aaminayaan in rumaysadku tabanayo in sheeye kale lagu daro markaana urur waliba oo bidco ah iyo kuwa raacsan mabaadidaba waxa ay leeyihiin nidaam iyaga gaar u ah oo ay ku macnaynayaan sida qofka loo badbaadinayo waa waxiise leh haddaba in bawlos qudhiisa uu ku yidhi xabsihayihii reer filiboy rumayso ciise masiix oo adiga iyo reerkaaguba waad badbaadaysaan sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka lix iyo tobnaad aayadda koob iyo soddonaad simoon butrosna waxa uu ku yidhi maxkamaddii yuhuudda ee la hor keenay sida ku qoran isla kitaabka falimaha rasuullada cutubka afraad aayadda labiyo tobanaad mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno ciise masiix waxa uu ku yidhi xertiisa waa in aad ku faafisaan injiilka badbaadada nimcada dadka oo dhan marka ma ahan in dadka la weydiisto inay sameeyaan wax kale si ay ku helaan badbaadada laakiin waxa ay ahayd inay ku kalsoonaadaan wixii masiixu u sameeyey iyaga injiilku wuxuu xirayaa ama ka soo horjeedaa in camallo iyo ajar wax lagu raadiyo haatan bawlos waxa uu waraaq u qorayaa rumaystayaashii reer galatiya oo waxa uu leeyahay waxaan la yaabsannahay dhaqsiyaha aad ugu dhaqaaqaysaan kii nimcada masiixa idinku yeeray oo aad u leexanaysaan injiil kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer galatiya baalka saddex boqol sagaal iyo labaatan ee axdiga cusub cutubka koowaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan oo aan ahayn mid kale laakiin waxaa jiro kuwo idin dhibaya oo doonaya in ay injiilka masiixa qalluuciyaan haddaba kelmadda qalluucin ayaa waxa ay gariig ahaan noqonaysaa metastirafai waa erey adag oo waxaaba aalaaba isticmaali jiray ditor lucos markii uu ka hadlayo waxyaabaha muuqda ee la daboolayo sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadda labaatanaad waxaa kaloo isticmaalay rasuul yacquub markaasoo uu ka hadlayey qosolka loo rogo murugada sida ku qoran isla warqadda yacquub cutubka afraad aayadda sagaalaad haddaba in la bedelo injiilka ayaa keenaysa inuu injiilku u muuqdo si gebi ahaanba ka duwan sidii markii hore uu ahaa waana ahmiyad ballaaran tahay haddaba in sidaa loo arko waxa ay samaynayeen kuwii ka soo horjeeday rasuul bawlos markaasoo dadka reer galatiya ay kala hadlayeen injiil aan ahayn kii ciise masiix haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa aayadda siddeedaad ee cutubka koowaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer galatiya waxaana qoran sida tan laakiin annaga ha noqoto ama malaa'ig samada ka timid ha noqotee kii idinku wacdiyey injiil aan ahayn kaannu idinku wacdinnay ha inkaarnaado haddaba aayaddan waa mid aad loo adkeeyey oo wax waliba ka sarraysa bawlos waxa uu leeyahay haddii malaa'igi isku daydo in ay idiin sheegto farriin ka duwan kan injiilka malaa'igtaasu mid waxtar leh noqon mayso haddii malaa'ig maanta ay kuu muuqato oo kugu tidhaahdo waad ku quman tahay jidkaaga masiixinimada laakiin waa inaad camal la samaysaa ayaa waxaa muuqanaya inaan hadalka malaga loo qaadanaynin mid qiimi ama murti ku fadhiya haddaba saaxiib maalmaheenna waxaannu maqallaa wacdiyayaal badan oo doonayay inay injiilka dhalan rogaan waxaa laga yaabaa inay kuulo noqoto ama muuqato kuwa ilaah xaggii ka yimi ha yeeshee waa inaad xusuusataa hadalladii rasuul boolos markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka koob iyo tobnaad aayadda afar iyo tobanaad markaasoo uu lahaa oo la yaabna male waayo shayddaanka qudhiisu wuxuu isku ekaysiiyaa malaa'igta iftiinka oo wadaadadiisana waxa ay isku ekaysiiyaan kuwa xaq ah markaana haddaan horay idinku sii wadno xigashadii kitaabka axdiga cusub warqaddiisii reer galaatiya cutubka koowaad aayadda sagaalaad ayaa waxaa qoran sida tan sidii aannu markii hore niri waxaan haatanna leeyahay haddii nin idinku wacdiyey injiil kale oo aan ahayn kii aad aqbasheen ha inkaarnaado markaana rasuul boolos si adag ayuu u hadlayaa waa marka uu leeyahay haddii nin idinku wacdiyo injiil kale ee aan ahayn kii aad aqbasheen ha inkaarnaado ayaa markaa macaaniga guud haddaan ku soo noqonno waxa uu noqonayaa cilmiyan nacaladii dusha ha uga dhacdo saaxiib luuqadda bawlos ku hadlay siima xoojin karayno in ka badan inta uu isagu xoojiyey ha yeeshee aayaddu iyadaa isku hadlaysa waxaan markaa haatan arkaynaa in injiilku uu meesha ka saarayo camal iyo ajar la shaqaysto si badbaado loo helo taasoo markaa ku imanaysa rumaysad aad masiixa saaranayso mar kale ayaa bawlos leeyahay sida ku qoran warqaddii reer roome cutubka afraad aayadda shanaad sida tan laakiin kii aan shaqayn ilowse rumaysta kan xaq ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa lagu tiriyaa xaqnimo waxaase markaa la helayaa hormo masiixiyiina maanta kuwaasoo ay la tahay in wanaagooda ama ficilada quban oo ay samaynayaan aawadood in loo badbaadiyey ninbaa maalin ii yeelayo waxa uu igu yidhi war waxaan doonayaa inaan marka hore wanaajiyo ficiladeeda dabadeeto ayaan ka fakarayaa inaan masiixi noqdo markaasaan ku idhi haddii ay kula noqoto horumarinta noloshaada inay ku xidran tahay badbaadada ilaah weligaa badbaadi maysid dabaqadda ilaah doonayo inuu badbaadiyo waa kuwa aan xaqa ahayn ciise masiixna waxa uu yidhi waxaan u imi inaan u yeero kuwa dembiilayaasha ah umase imanin inaan u yeero kuwa xaqa ah wuxuu u yimi haddaba inuu dembiilayaasha soo ururiyo sababta uu sidaa u leeyahana waxa weeye inaanu jirin hal qof oo xaqnimo sheegan kara ilaa hortiis waxaana markaa muuqanaya in xaqnimada dadku ay tahay sida calal wasakha ilaa hortiiyi waxaan hadalkii ku soo koobayaa in sharcigu dadka eedeeyo waxaana aynu noqonaynaa kuwo aan haysanin xigmad ay ku hadlaan ilaa hortii intaan nimco laynagu badbaadin haddaba rasuul boolos oo la hadlaya reer rooma ayaa waxa uu mar kale leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan waannu ognahay in wax alla wixii sharcigu yidhaahdo uu ku leeyahay kuwa sharciga ku hoos jira in af kasta la xiro oo dunida oo dhammo ay ilaah ku hor gardarnaato haddaba umuurta dhabta ah ma ahan in dadku ay yeeshaan quduusnimo si loo badbaadiyo laakiin welibana ma jiro xumaan noloshayadu ay lahaanayso oo ka reebaysa in qof badbaado oo uu ku badbaado rumaysadka masiixa waayo ciise masiix waxaaba uu u yimi kuwa dembiilayaasha ah si kastoo markaa dembigaagu u badan yahay iyo heer waliba ee aad xumaanta ka gaartay micno yeelan mayso oo ilaah kuma adka in noloshaada uu ku badbaadiyo rumaysadka aad masiixa ku qabto waxaase aynu markaa garanaynaa in bani aadanka ay diideen inay aqoonsadaan xaaladoodii luntay ilaa hortii taasina waa dabiicad silloon oo dadku ay leeyihiin yuhuuddu ma diidin hubaasha injiilka iyo saxiixnimadiisa waxaana weeye in ciise dhintay oo uu haddana dhimashadii ka soo sare kacay waxaase ay diidan yihiin in isagu uu yahay kan kaafinaya wax waliba waxa ay ku adkaysanayaan in dadku ay dhowraan sharciga oo ku kalsoonaadaan masiixa bawlos waxa uu leeyahay qof waliba ee sharciga iyo nimcada isku keena kaasu ha inkaarnaado waa maxay haddaba waxa inkaarta loo saaray qofka waxa ugu wacan inay kuwaasu injiilka marin habow gelinayaan haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii reer galaatiya cutubka koowaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan ma waxaan haatan is-ogolaysiinayaa dadka mise ilaah mise waxaan doonaynaa inaan dadka ka farxinno mise waxaan doonayaa inaan dadka ka farxiyo haddaan weli dadka ka sii farxinayo ma aanan ahaadeen addoonkii masiixa haddaba marka uu leeyahay ma waxaan ka farxinayaa dadka ayaa uu ula jeedaa ma inaan iyaga saaxiibtinimadooda lumin ayaan ku hadlayaa waxa ay jecel yihiin haddaba ka farxintu siyaalo kala duwan ayaa ay qorniinka u soo gelaysaa tusaale ahaan markaan eegno warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika cutubka labaad aayadda afraad iyo cutubka afraad aayadda koowaad ayaa ka farxinta waxaa loo isticmaalayaa in ilaah lagu raalli gareeyo oo waxaad mooddaa inay halka xagga tafsiirka ku kala duwan yihiin marka ay ka farxintu ku jirto aayaddan haddaba in lagu wacdiyo injiilka dadka lumay keeni mayso farxaad waxaanaad arkaysaa in dadka oo dhaniba ayan diidanayn injiilka laakiin siyaabo kale ayaa ay u turjumanayaan waxyaabaha xaqaa'iqa ah ee ku qoran haddaba ma jiro cid qancin karta ilaah iyo dadka isku mar haddii aad dadka ku wacdiso injiilka nimcada ayaan taa loo fasirin karaynin in la raalligeliyo dadka dembiilayaasha ah ee lumay ee dhegaysanaya hadalka weliba kuwo badan oo kiniisadaha taga laakiin aan weli badbaadin ayaa la maqashin karaynin fariinta injiilka nimcada waxa ay doonayaan inay maqlaan fariin jidhka oo keliya uu ku farxayo injiilka nimcada waxaanu ku soo geli karaynaa innaga oo is-hoosaysiinno oo ilaah hortii uga muuqanna sida masaakiin oo kale habase yeeshee waa caado soo jireena in dadku ay u guuxaan sharciga iyo xeerka iyo waxyaabaha ay la tahay xigmadda waa sida ay iyagu u arkaane waxaa markaa ay la tahay marba haddii ay shuruucda xajiyaan inaanay u baahnayn badbaadiye markii aad u fiirsato kuwa dadka bara shuruucda way ka magac dheer yihiin macallimiinta kale waxaa jira wacdiyayaal caana oo dadka waxbara ha yeeshee waxa ay seegeen inay dadka kala hadlaan wax ku saabsan hoosaysiisnimadooda iyo inay u baahan yihiin badbaadiye waxaa uu ilowsan yahay inuu dadka isaga dhegaysanaya u sheego in ciise iyaga u dhintay oo welibana ay u baahan yihiin inay ku kalsoonaadaan inuu badbaadin karo welibana waxa ay wacdiyayaashu ka hadlaan sida ay ugu go'een ilaa waxaa wanaagsan inaan wada garanno in masiixu aanu u baahnayn dembiyadaadii ama shakhsiyadaadii hore waa intaadan masiixa aqbaline waxaa markaa loo jeedaa ma ahan in aad ku sii socoto dembiyadaadii hore waayo ilaah ma aqbalo kuwa ay la tahay inay waxba ka khaldanayn inkastoo weliba ay sheeganayaan inay masiixiin yihiin waxa laynooga baahan yahay inaan garanno waxa weeye in ilaah ina isticmaalayo oo uu inoo isticmaalayo wanaaggiisa iyo nidaam qorshihiisa quduuska ah waafaqsan ilaah wuu garanayaa inaan maalin waliba waa kuweenna masiixiyiinta ahe ku noolaanayno nolol la tijaabinayo ma ahan in mar haddii aannu masiixiyiin noqonno aynu ka badbaadayno dembi kasta waa inaan subax waliba ilaah weydiisannaa kaalmo innagoo leh oo jarrabaadna ha noo kaxayn waxaa qofka masiixiga ah horyaalla loolan ah inuu ilaah u noolaado taasoo farsamo ahaan noqonaysa wax mararka qaarkood aan suuroobin haddaan rabbigu inagu caawiyin oo aan inaguna ku kalsoonaanin isaga warqaddan aynu baranayno ee reer galatiya ayaanu waxyaabo badan oo ah sida loogu noolaado nolosha masiixinimada ku baranaynaa ha yeeshee waxaa ka horeeya inaan masiixa u nimaadno marka hore innaga oo dembiilayaal ah si laynoo badbaadiyo waxaa wehelnimadayada ka buuxa dad aan badbaadin haddaba ma garanaysaa sababta sababtu waxa weeye inayan weli u aqbalin masiixa inuu yahay badbaadiyahooda waxaa markaa ay la tahay in isaga ay caawiyayaan oo wax u samaynayaan ha yeeshee wax ciise masiix uu kaga baahan yahay midaan badbaadin ayaan la arkaynin ciise masiix isaga ayaa wax inoo sameeya oo isaga ayaynu hoos nimanaa isaga ayaa inoo dhintay isaga ayaana wax ina siinaya ee innaga maahan kuwa isaga wax siinaya waayo waxaa qoran mushaharada dembigu waa dhimashada laakiinse hadiyadda ilaah waa nolosha daa'imka ah ee laga helo rabbigeenna ciise masiix waxaana qidcadaasu ay ku qoran tahay warqaddii rasuul boolos u qoray dadkii reer rooma cutubka lixaad aayadda saddex iyo labaatanaad maadaama markaa uu isagu inoo dhintay isaga ayaa haddana nolosha daa'imka ah aynu ku helaynaa oo taas in la gartaa ma dhib badna haddaba miyaad masiixa u aqbashay sida badbaadiyahaaga tan lagaa doonayo inaad garato oo ahmiyadda lena waa taa garaadka dadka waxa uu ku cabiran yahay sharciga oo in sharciga loo go'ana waxa ay keenaysaa in la aamino in lagu badbaado oo keliya camal wuxuuna doonayaa inuu dembiyadiisa ku miisaamo waxyaabaha wanaagsan ama wanaagga ah ee uu samaynayo si uu ku helo xoogaha ajara oo uu ku badbaado waxaa markaa qofka caynkaasa la mida rasuul boolos ha yeeshee waxa uu gartay in ajar urursiga aan lagu helin badbaadada isagoo markaa ka hadlaya arrinka ayaa rasuul boolos waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer filiboy cutubka saddexaad aayadda toddobaad habase yeeshee waxyaalihii faa'iidada ii ahaa kuwa masiixa aawadii ayaan khasaare ku tirinayaa haatanna waxaynu soo gaarnay dhammaadka casharkeennii caawi ha yeeshee inta wakhtiga inooga harsan aynu wada dhegaysanno qadar miyuusig ah
sameeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin